xadiidkaa waxaa wariyey abu yaclaa fi musnadi abu yaclaa ku wariyey kitaabkiisa musnad laydhaho ku wariyey waxaana uu abu yacla ku wariyey sanad saxiixa sidaa waxaa sheegay xaafidka weyne xaafid ibn xajar al casqalaani fi kitaabihi fatxu lbaari bisharxi saxiixi lbukaari kitaabkiisa ladhaho fatxulbaari ayuu ku sheegay wa fi kitaabi alisaaba fi tamyiizi saxaaba iyo kitaabkiisa ladhaha alisaaba fi tamyiizi saxaaba inuu sanad saxiixa yahay fi baab baabka khada ee turjumatu khaalid bin walid ka warramaya yuu ku sheegay inta kale oo ka warramaysa ninka tilmaamaha leh ee bidcigaa waxaa wariyey ashaykhaan bukhaari iyo muslim baa wariyey iyo wtirmidiy imaam tirmidi farawaahu lbukhaariyu bukhaari waxa uu ku wariyey oo laga eegaya xadiidka laga helaya fi kitaabihi aljaamicu saxiix kitaabkiisa ladhaha saxiixu bukhaari fii baxthi khaalid baabka ka hadlaya khaalid bin walid diritaankiisi nebigu uu diray alayh salaatu wasalaam iyo fi baabi qitaali alkhawaarij iyo baabka ka hadlaya la dagaalanka bidcada oo kamid ah kitaabka saxiix bukhaari iyo fi baabi fadaa'il alqur'aan iyo baabka ka warramaya fadliga qur'aanka saddexdaa baab ayuu ku wariyey bukhaari oo aad ka helaysa saddexdaba warawaahu muslim muslimo wuxuu ku wariyey fi zakaat baabuzakaat buu ku wariyey isaguna oo sadaqadaa nabigu bixinayo alayh salaatu wasalaam buu kusoo qaatay ee bidcigu ku cebeeyey warawaahu tirmidiyu tirmidina wuxuu ku wariyey fi tafsiir tafsiirka ayuu ku wariyey oo min jaamici saxiixi ka mid ah jaamicu saxiixi wa can abi saciidin alkhudriy mar labaad haddana asxaabigii xadiidka hore wariyey ee abi sacid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu isla xadiidkii isagoo ka warramaya isagoo nabiga alayhi salaatu wasalaam markii uu ninkii tegey nebigu wuxuu yidhi inahu yakruju min didi haada ninkaa tarankiisa waxaa ka soo bixi doona markii uu dhaqaaqay bidcigii oo taranka la sheegayaay waa waxa isagu mabda oo ku ababiyey waxaa ka soo bixi doona oo mabdiisa qaadanaya qawmun yatluuna kitaab allahi radban qoom akriyaya kitaabka ilaahay oo carabkooda had iyo jeer ka qoyan yahay oo intaa qur-aanka ilahay isla naadhinaya laa yujaawizu xanaajirahum una karaysahana u dhaafaynin qur-aanka oon ku camalfalaynin oo ku intifaacaynin yamruquuna min addiin diinta waxay uga baxayaan bu rasulku yihi alayhi salaatu wasalaam kamaa yamruqu sahmu min aramyati sida leebka uu qaansada uga baxo bay diinta uga baxeen bidcada lain adragtum haddaan soo gaadhana laa yaqtulannahum qatla samuud gaaladii reer samuud baan sidoodii u layn lahaa bu rasulku yhi alayhi salatu wasalaam wa fi riwaayati riwaayo kale oo abi saciid alkhudri u wariyey isla xadiidkana oo bukhaari iyo muslim iyo tirmidi wada wariyeen iyana waxa uu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam ina min didi haada kaas waxaa faraciisa ka soo baxaya qawmun yaqra'uuna alqur'aan qoom qur-aanka akriyaya laa yujaawizu xanaajirahum qur-aanka una karaysaha ama kaalxanaha u dhaafaynin yaqtuluuna ahla alislaam kuwaasoo laynaya dadka islaamka adag wayadacuuna ahlalutan dadka samiila caabudaya oo gaalo aan beenaya oo waxa weeye laa yuqaatiluna duwala kaafira gaalada dawladaheeda la diriri maayaan ee waxay la diriraan waa islaamka iyo gaalada islaamka ushaqaysa oo mucaahidka ah gaalada islaamka ushaqaysana nabigu waa su yidhi alayh isalaatu wasalaam man qatala mucaahidan qofkii dila qof gaalo islaamka ushaqaynaya lam yadcur faljannati jannada xitaa udugeedana ma helowdi gelidu gala iska daayay wariixuhaa yuujadu min masiirati hamsa mi'ata caam waxaana jannada urkeeda laga soo uriyaa shan boqol oo sano in loo socdo marka urina maayo bui qofkii dila qof gaal ahoo islaamka ushaqaynaya marka iyagu wax ay laayaan bidcadu sida xadiiskana sheegay ahlalislaam dadka islaamka iyo kuwa gaalada islaamka ku shaqaysanayo oo islaamka wax taraya laakin gaalada kuma duulaan sida nabiguba sheegay alayh isalaatu wasalaam oo dawladaha gaalada ah waxba yeeli maayaan wayadacuuna ahla lawsaan dadkaas sanamyada caabudo oo gaalada ah dawladaheedana la diriri maayaan yamruquuna min alislaam islaamnimadkana waxay uga baxayaan bu uhi rasuulku alayh isalaatu wasalaam kamaa yamruqu sahmu min aramya sida uu leebku qaansada uga jiibto uga baxo lain adragtum haddaan soo gaadhana la aqtulannahum qatla caadin gaaladi reer caad sidii loo layn lahaa baan u layn laha bu rasulku alay salatu wasalaam rasuulkii baa ku dhaartay hadduu soo gaadho inuu kaw ka dhigi lahaa oo layn lahaa asxaabtiisi baana laysa kuwoodii uhoreeya soo baxay rawaahu sheikhaan wa tirmidi bukhaari muslim baana wada wariyey wa can abi saciidin alkhudri mar saddexaad abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey waxa uu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam fa ina lahu asxaaban ninkan bidciga ah waxa uu leeyahay asxaab buu yidhi ninkan ina murmaya bidciga ah ee salaada badan leh ee dulqubaysaro ah waxa uu leeyahay buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam asxaaban asxaab asxaabta bidcada ahi isaga mabdiisa haysata yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatin qof idinka idinka mid ihi hadduu arko salaadooda tiisa uu yaraysanayo odhanayo war yagaa makaa salaad badan wa siyaamahu maca siyaamihim soonkiisa markuu arkana soonkooda markuu arkana kiisu la yaraanayo oo yaaba kaasoo fiican odhanayo yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka akhriyayaan laa yajaawis taraaqiihim kalxamaa u dhaafi mahayo qur-aanka nabigu alayhi salaatu wasalaam wa fiihi xadiidka waxaa marka ku jirtay yakrujuuna waxay soo baxayaan calaa xiini furqati manas xilli aakhiru zaman oo dadka la tafaraaruqay oo cilmigii iyo culimadii ay yaraadeen bay soo baxayaan buu nabiga alayhi salaatu wasalaam alxadiid rawaahu sheekh abutirmidi kaana tirmidi iyo iyo bukhaari muslim baa wada wariyey وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيد علي بن أبي طالب وحى لقى ورنية إلهي هكذا راضي النقضين قال وحولي أيها الناس ضلوا سيد علي بأي إني أنا سمعت وحى مغلي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إساق أول إبان مغليوي يخرج وحى صبح دون قوم الملمتين قوم أمتي إذا كمده يقرؤون القرآن أو قرآن كأخري دونه ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء أو مركب الله أركب قرآن أخذ أصح asxaabtiyay qur-aan afiskun un waxba u noqonayn oo yaga idinka qur-aan afis badan walaa salaatukum ilaa salaatin bishee markaad aragtaan salaadoodana salaadiinu waxba ayna noqonayn buuri rasuulku alayh salatu wasalaam oo iyagoo idinka salaad badan yihiin walaa siyaamukum ilaa siyaamin bishee marka soonkooda la eegana kiin un waxba noqonayn oo iyagoo idinka soon badan yihiin yaqra'uuna alqur'aana buuri rasuulku alayh salatu wasalaam qur-aankay akhriyayaan bidcadu yaxsibuuna waxay moodayaan annahu lahum in iyagu qur-aanka ku camal falayaan bay la tahay wahuwa calayhim iyaguna qur-aanku xujeynaya aakhira u dacweynaya oo ku camal fali waaye laa tujaawizu salaatahum taraaqihum salaadooduna karaysaa dhaafi mayso lagamaba aqbalin wey qalbigoodaba uma degsana yamruquuna min alislaam islaamnimadka waxay uga baxayaan kamaa yamruqu sahmu sida leebku uga baxo min aramy taqaansada law yaclamu ljeyshu buu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam hadday ciidamada og yihiin ama colku alladii yusiibunahum colka nimankaa bidcada allayn doonaa hadday og yihiin maa qudiya lahum calaa lisaani nabiyihim sala allahu alay wasalam ajriga iyo khayrka faraha badan ee loogu xukumay nebiga carabkiisa loogu sheegay ee rasuulku sheegay weye alayh salatu wasalaam hadday og yihiin bidcada nimanka laynaya hadday og yihiin ajirka ay leeyihiin oo xagga ilahay ka leeyihiin la takallu can ilcamal camalka kaleba way iska dayn lahaayeen soon iyo salaatoona mayna tasheene bidcada unbay layn lahaayeen oe ka dhaatohayn lahaayeen sidaasu rasuulka alayh salatu wasalaam alxadiid xadiidka u sayd cali wariyey wahu waxa wariyey isagana muslim wa abu daud imaam muslim ayaa kitaabkiisa saxiix la yidhaha ku wariyey ood ka eegeysaa fii baabi sifat alkhawaarij baabka ka warramaya bidcada tilmaamaheeda waa abu daud abu daud kadaalika sidaas kore isnoo wariyey wa can abi darin alkafaari radia allahu tacaala canhu abi darrina waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi ina bacdii min ummatii aniga gadaasheeda waxaa soo bixi doona marka aan tago oo ummaddeeda ka soo bixi doona aw sayakunu bacdii min ummatii ama ummaddeeda waxaa laga heli doonaa oo ka mid noqon doona qawmun yaqra'uuna alqur'aan qowm qur-aanka akriyaya laa yujaawizu xalaaqiihum uusan karxamaha u dhaafaynin dhuunta u dhaafaynin yakhrujuuna min addiin diinta ka baxaya kamaa yakhruju sahmu min aramya sida leebku qaansada uga baxay uga baxayaan buu rasulku yihi alayh salatu wasalaam uma laa yacuuduna fii kuma soo noqon maayaan xadiidkaas saxiixa oo bukhaariy muslim ay wariyeen bal u fiirso qof kaloo islaamu nebigu wuxuu yihi way ka baxayaan diinta kuna soo noqon maayaan mar hadduu bidcoobo diinta wuu ka baxay dibna uu soo noqon maayo oo iimaan dambe oo gelaya ma jiro hum sharu lkhalqi walkhaliiqa buu rasulku alayh salatu wasalam khalqiga ilaahay abuuray ee dadka ah iyo waxa ilaahay abuuray bahaayin iyo bahala ayaa ugu shar badan wax walba yaa ka shar badan rawaahu muslim imaam muslim baa wariyey oo kitaabka saxiix muslim fii baabi calaamaat alqiyaama baabka calaamaadka qiyaamada ka warramaya ayaad ka eegeysaa waa abu daud baa wariyey isna walafduhu abu daud wuxuu nabiga kaga wariyey calayhi asalaatu wasalam anahu qaala inuu yidhi sayakunu fii ummatii ikhtilaafun wa firqa ummaddeeda waxaa ka dhici doona iskhilaaf iyo kala firqa firqooy qowmun qoom baa iman doona yuxsinuuna alqiila hadalka idiin macaaninaya oo hadalka iyo odhaahda ay ku hadlayaan hagaajinaya wa yusii'uuna alficla ficilkana xumaynaya oo ficilo xunxun qarsanaya yaqra'uuna alqur'aan qur-aanka akhriyaya oo dadka qur-aankaasi ku horowsadaan oo ay ku beer laxawsadaan laa yujaawiz taraaqihim qur-aankuna qalbiga ugama degsanoo karaysaa uma dhaafin buu yihi rasulka alayh salatu wasalaam yamruquuna min addiini diinta waxay uga baxeen muruqa sahmi min aramya sida leebku qaansada uga jiito laa yarjicuuna kusoo noqon maayeen xataa yartada calaa duuqi qaansadii leebka laga tuuray ilaa leebkii ugu soo noqdo siduuna ugu soo noqonayn bayna diinta ugu soo noqonayn buu rasulka alayh salatu wasalaam hum sharu lkhalqi walkhaliiqa wax ilaahay abuuranaya u shar badan duubaha geenda janna waxaa iskale buu rasulku yihi alayhi salaatu wasalaam لمن قتلهم أو قتلوه قفك الدلاء أما الدلاء باقيدة شمس كله يدعون إلى كتاب الله تدك وحقوية لين إله كتاب صلى الله أو بين بينك هيك هو استصح وليسوا منه في شيء بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يرنا إيوه كما في القرآن كإلهي أو يكون افترون يكون بين أمورنا من قاتلهم كان أولى بالله منه قفك إياك الله با إلهي أقدم إلهي كحق له قالوا أصحابته وحي لهذه يا رسول الله رسولك إلهي يوم وما سيماهم فالكوة على عمده لو قرنا يمحا كمده قال مركا وحي رسولك عليه الصلاة والسلام التحريق وحيرشها كمده إنه مدح حيثان يا كمده على عمده ضمن وهذا إن كانت إيضا مركا إنكريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي قال إيه أهيد فرق الشعر من الناسية إنه النبي واتماه ككلي شيء حكي لها الكاس فوديسا وأن جمته كانت تضرب المكيمين النبي قال هلبتي يتميه كبحي إنه قربها قلاع شنان مركا قيبتهم ومرة على عتيقي مرة إلى اللقنت وشوقين ومرة على شحمة وليه مرة يديها وشوقين صدح عن نوع عقب سمراء اسمها النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فودا وكرك يحيي كما رواه مسلم في صحيحه سنة مسلم كوري صحيحه سفر الجزء الثاني مجلد كالباب في باب شعر النبي بابك كان لي النبي تيميس صلى الله عليه وسلم iyadoo marka inkaraya sunnada rasuulka alayh salatu wasalaam bay xiirtaan buu yidhi nebigu toddobaadkii walba mar xiirtaan waa bishii mar ay madaxa had iyo jeer muldhiyaan iyagoo kaga dayanaya aabbahoodii hore ee taajidka ahaa ee dulquwaysa ee madaxa xiraa garka dheeraa ee macuusta haytay ee nabiga la murmay alayh salaatu wasalaam sidaynu xadiidka hore kusoo marray nabigu saas uga sii waramay alayh salaatu wasalaam marka intaas oo xadiis waxa ay shee inoo sheegeen oy dadka oo islaamka a tusaaleeyeen inta calaamo ay bidcadu leeyihiin sida calaamadaha labiska iyo qaabka ay u samaysan yihiin xadiidka abdulquwaysra aynu ku soo marray sida timaha ay xiireen garka dheer ay la baxeen madaha lugaha ay soo xayteen marada xayteen waxyaabaha lamidka ah iyo xadiidkii kale odhanayay dadka islaamka bay leynayaan gaalada dawladaha adan ku duuli maayaan kitaabka ilaahay dadka ugu yeedhayaan iyo xadiidka nabigaanu wadnaa ay ku odhanayaanoo beenbeena oon in yarna kaga sugnayn salaadooda oo haddaad aragtid aada la yaabaysid iyo qur-aan akriskooda hadalka ay dadka u macaananayaan ee aan niyadda ka jirin intaas oo xadiis qof walba islaamba way kaga filan tahay marka waxaa weliba ilahay uu yidhi subxaana watacaala xadiisulqudsi uu ku yidhi nabigu uu ka wariyay calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ilaahay markuu ka warramay bidcada alsinatuhum ahlaa min asafr carabadooda sonkorta way ka macan yihiin waquluubuhum amara min asabr qalbigooduna dacarta wuu ka qadhadhiya abii yaktaruuna buu ilahay qalbiga wax uhurda miladka uhurda iyo xasidka iyo bukdiga iyo nacaybka islaamka u hayaan dacarta wuu ka qadhadhiya carabkana way macaananayaan oo carabkooda sonkorta wuu ka macaanya abii yaktaruuna maana ay khiyaamanayan bu ilahay am calaya yaytaruuna misaana igu dhiiranayaan ma dhiiranaana igu dhiiradeen oo jaahiliin dhiiran wayo ilahay igu dhiiraday oo ku kibray misaana ay khiyaamayn karayaan bu ilahay caqligooda fabijalaalihi waciizatii cidkaygaan ku dhaartay iyo sharafkayga eh law tiixanahum fidnatan ilahay inu fidnaan ku sallamayaa fidnad tadacu lxaliima minhum xaylaana ninkoodi caqliga badnaa ee duqaadka badnaa waxay ka dhigaysaa xaylaan wareersan oo meel ugu socdo iyo meel uka socda aan kala garanayno isku dhex yaacsan oo maskaxda iskuga buuqday baan ka dhigayaa bu ilahay dhaanku maray rawahu tirmidi tirmidi baa wariyey wa can xudayfata bin alyamaani radia allahu canhu xudayfa bin alyamaanina wuxuu ka wariyey nabiga alayh salatu wasalaam oo calaamadahooda iyaduna ka mid ah bidcada lagu garanayo qaala wuxuu nabigu uhi alayhi salaatu wasalaam akwafu ma akaafu calaa ummatii ummadayda waxaan uga cabsado waxa ugu cabsi badan rajulun qaraal qur-aan nin qur-aanka akriyaya oo wadaad iska dhigaya culma iska dhigaya waa yahay oo fanabadahu walaa dhari qur-aankii markaa ka tuuray dhabarkiisa gadaalkiisa ka tuuray aan ku camal falina qur-aankiiba dheeldheel ka dhigtay saaa calaa jaarihi bisayf oo qofkii walaalkiisa muslimka ahaa seef kula dhaqaaqay oo oo sur ka buraya waramaahu bishirki oo shirkina ku ganayo gaal ka dhigay oo gaalnimo ku sheegaya qofkii walaalkii islaamka ahaa ridaa-uhu alislaam marada islaamkana soo hagoogtay oo marada islaamka kuusoo xidhanaya oo la iska garanaynin oo masaajidkii kaaga horreynaya iyo qur-aankii marada islaamka kuusoo xidhanaya buu rasulku yidhi alayh salatu wasalaam qaala xudayfata wuxuu yihi rasuulka weydiiyey markaa asxaabigii xadiiska wariyey qultu waxaan yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ayuhumaa awlaa bishirki alraamiyi walmarmi labadan aad sheegayso kan gaalnimada lagu sheegayo iyo ka gaalka ku sheegaya kee gaalki ahoo gaalnimadii udhow qaala wuxuu ihi bal irami ka wax ku sheegaya islaamka gaal ku sheegaya gaalkii agu rawahu abu yacla fi kitaabi almusnad abu yacla ku wariyey kitaabkiisa musnada biisnaadin saxiixin sanad saxiixa buuna ku wariyey dakarahu sidaa waxaa wariyey alxaafid ibna kasiir fi kitaabi atafsir xaafidka ibna kasiir baa ku sheegay kitaabkiisa tafsiirka fi ljuzi thaani mujaladka labaad cinda suurati alacraaf suuradda caraf markuu fasirayey kitaabka tafsir ibna kasiira maad ka eegeysaa suuradda caraf fasirkeeda xadiidka nabigu ka warmay alayh salatu wasalaam وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أبي أمامة وحى لقى ورنية قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحولي الخوارج كوا صبح الدون وبالعداه كلام النار وأيدي النار يعني وأي أي ناس يتكلم عن النار طيب رئيسه وآخر النار تلقينيه أي نار لو كرنيه ويا لو كرنيه ورسولك عليه الصلاة والسلام الله وحى وري آل إمام أحمد بن حنبل في كتابه المسند إمام أحمد بن حنبل بقى كوري أو أه شيخ البخاري وحبري إمام أحمد شيخ مذهب حنبلية كتاب كيسان إلى مسند بو كوري وإسناده صحيح من سند كيسان صحيح وي وذكره وح- ورواه وحى كله وريي الإمام أبو عبد الله النيسابوري الحاكم إمامك حاكم بقى وريي في كتابه المستدرك على الصحيحين كتاب كيسان المستدرك على الصحيحين بكوري عن ابن أبي أوفى بكوري ورواه أيضا وحى كروري ابن ماجه في كتاب الصنم محمد بن يزيد ابن ماجه باولي كتاب قيس إلى الصنم بفوري وإسناده صحيح صدح لما السند كذوا صحيح رأس حبيبنا اللي قوري أبي أمامة الباهلي هي ابن أبي أوفى سند كيسنه صحيح هي وحى لقيه لي كتابك كتابك اللي له الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير كتابك مقع عليه هو اللي في تأليف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في الجزء الثاني mujalladka labaad yaad ka eegeysaa sabxa talaata cashar xaashida saddex iyo tobnaad baabul kha baabka khaalid inuu sanad saxiix yahay xadiisyadii hore ee ka warramaya dulkhuwaytar ninkii la odhan jiray ee bidcada calaamadahan ay leedahay ee kaga daydeen waxaynu ka helaynaa kitaabahoodi waa inaga soo sheegnay bukhaariyo muslim baababkay ku kala wariyeen bukhaari wuxuu ku wariyey bacdu khaalid baabka la yidhahdo khaalid diridiisii khaalid bin walid markii la diray iyo baabka qitaal alkhawaarij bidcada la dirirkeeda lala diriro inuu waajib yahay iyo baab fadl qur'aan qur'aanka fadligiisa baabka muslimna wuxuu koriyay fi baab zakat min saxiixi waan gor waxa intaas oo dhan sawada kulmiyay oo ka helaysaa kitaabka la yidhaha attaaju ljaamici min usul fi axaadiis albashiir nadib kitaabka la yidhaha taajka ee kulmiya xadiifyada nabiga calayhi salaatu wasalaam صحيفة ثلاثة مئة واحد عشر حاشدة صدح بقول يا كويس وناضت قبل أرسا إلى صحيفة إلى لا قلق قالوا حاشدة ثلاثة مئة وأربعة عشر صدح بقول يا أفري طبعا حاشدة لا قلق قالوا yaad ka helaysaa xadiisyada intaasaa lagu wariya kitaabka lambarkiisa waxaanu u sheegaynaa in aan dadku moodin kutri kuteen ama wax aanu annagu iska samaysanay ee qof walba u ogaado inuu waxaanu ka soo raray kitaabkii rasuulka alayh isalaatu wasalaam iyo xadiisyadii saxiixa ah imaamyada islaamka ay wariyeen maca daalika intaa waxaa dheer iyago bidcada laftooda inayna inkirsanan xadiisyada ee markii xadiisyada la tuso waxay dadka ku haramsadaan kuwaasi waa jireen bidca ay ahaayeen berigaa joogtay waa dhamaadeen bay ku haramsadaan waana beentooda rasuulkii bay khilaafsan yihin alayh salaatu wasalaam oo rasuulkii wuxuu leeyahay laa yazaaluuna yakrujuuna adduunka ka dhammaan maayaan bidcadu ilaa inay soo baxayaan xataa yakruja aakhiruhum maca almasiixi dijaal ilaa uu la soo baxo kooda ugu dambeeya dijaal cawar shaydaanka dijaal cawar la yidhahdo ee soo bixi doona qiyaamada kooda ugu dambeeya ilaa lala dilo nabi ciise uu la laayo oo nabi ciise uu laayo dijaal cawar bay la soo baxayaan sidaa unbay isu bedelayaan qoladii la dhameeyaba qolo kala imanaysa buu rasuulku le bidca kulamaa dalaca minhum qarnu qudaca markii qarnigii soo baxaba qarni kale ayaa waa la goynaya qarnigii walba waa la jaraya boqolkii sano mar baa gam laga dhigaya buri rasuulka alay salatu wasalaam oo awoodooda la burburinaya oo adduunka dhan laga kacaya kamaa rawaahu abu daawud fi sunani sida abu daawud ku wariyey sunankiisa oo nabiga kaga wariyay alayh salatu wasalaam marka qofku markuu isu eego xadiisyadan calaamadaha ay leeyihiin kuwii hore iyo kuwan calaamadaha ay leeyihiin waxay ku kala bedelayin haba yarata ma jirto hadday ku doodi lahaayeen kuwaasi waa dhammaadeena de xadiidka nabiga ku dhawaaqaya ma aysan dhamaan ilaa qiyamada waa joogaya qof markaa wax cudurdaari u harin ma jiro oo odhan kara markaa bidcada ma garanayo say tahay qof odhan karaa ma jiro qofkii ka jaahil ahaana hadda anagu u sheegnay xadiidka iyo kitaabka iyo dhabarka meesha kaga yaala iyaga laftooda intuu tuso ha yidhahdo bal ka warran xadiisyada qofkii cilmi ulahaana dee cilmigaba u lahaaba marka aynu wax ka soo qaadano xadiisyadii ka warramayey arrimahaynu horay usoo sheegnay oo bidcadu ay diinta islaamka kaga gafeen oo ay ka mid ahaayeen ziyaarada la ziyaarto qubuuraha muslimiinta iyo nebiyaasha iyo awliyada in la dul fadhiisto oo la isku dul wacdiyo oo qur-aan lagu dul akriyo daliiladeedii nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo ducada la ducaysto salaadaha bacdigooda iyo salliga nabigo la akriyo sala allahu calayh wasalam ammaanta awliyada iyo dadkii muslimiinta dhintay oo la ammaano ee munaaqibka la yidhaahdo arrimahaas ayaanu xadiisyadoodii waa ka soo qaadanaynaa innagoo sheegayna kitaab walba bogga ay kaga qoran tahay ama lambarka ay kaga taallo facan caliyin bin abi aalib waxaynu ugu horraysiinanaa ziyaaradii facan caaishata caaisha waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canha caaisha waxay qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaabay tii kulamaa kaanat laylatii min rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam habeen kastoo nebigu uu gurigayga joogo kaana yakruju fii aakhiri leyli ila albaqiic nebigu wuxuu u gudi jiray suxuur kasta qubuuraha baqiic buu u gudi jiray isagoo soo ziyaaranaya qubuuraha baqiic waa qubuuraha ku yaala magaalada madiina oo asxaabtu ay ku aasnayd habeen walba nebigu wuu u guuran jiray taa waxaynu ka garanaynaa fadliga ay leedahay ziyaaradu nebigu inuu u gudi jiray oo u mirkici jiray ziyaarada qubuuraha muslimiinta oo ay fadli weyn leeyihiin rawahu muslim muslim baa wariyey fa yaqulu wuxuu odhan jiray baytl caaisha assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa ataakum maa tuucaduun qaddan mu'ajaluun wa inaa in shaaa allahu bikum laaxiquun afara allahu lanaa walakum nebigu wuxuu la hadli jiray ahluqubuurka dadka qubuuraha ku aasnaa ayuu la hadli jiray assalaamu calaykum buu odhan jiray korkiina nabadgeliya ha ahaato daara qowmin mu'miniin qowmkan mu'miniinta ah ee daarahan deganow waina anaguna insha allahu ilaahay markuu garto hadduu ilaahay doono bikum laaxiquun waanu idin iman doonaa anaguna oo qabriyadanu idinla soo geli doonaa oo ilquur baanu idinla noqon doonaa weye qaddan muajaluun annaga oo taayadiina loo dibdhigay oon weli nafteena laga qabanin afar allahu lana walakum annaga iyo idinkaba ilahay noo dambi dhaafo waxaa halkaa kelmadaas nabigu u leeyahay calayhi salaatu wasalaam annaga iyo idinkaba ilahay noo dambi dhaafo laba danood baa ku jira labadaas danood waxa weeye marna iyagii baa dambi dhaaf ilahay loo weydiiyey marna quburahoodii baa ilahay lagu dambi dhaaf weydiis lagu ag weydiistay oo ilahay lagu agbariyey markaas ducadu halkaasay mustajaabo kusii tahay quburaha saalixiinta dadka suusuuban inta la tago suxuurtii siduu nabigu yeeri jiray alayh isalaatu wasalaam ama xilli kalaba la tago in ilahay lagu agbaryo fadligoodaas waayo nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu kari karay isagoo gurigiisa jooga inuu ilahay baryado o yidha ilahu ii dambi dhaaf iyagana ilahay dambi dhaaf uweydiiyo oo yidhahdo ilahu dambi dhaaf laakiin wuxuu suneeyey oo jideeyey oo inay fadli badan tahay uu ummadiisa tusayay rasuulku alayh salaatu wasalaam in qubuurahooda la tago markaa ilahay lagu aqbariyo xadiidkaa muslim baa wariyey fi baabi ziyaarat alqubuur baabka ka warramaya qubuuraha ziyaarashadooda oo kitaabkiisa saxiixu muslim la yidhaho ayaad sheegaysaa wadakarahu alxaafid annawowi fi kitaabihi riyaad saalixiin xaafid nawowi ayaa ku sheegay kitaabkiisa riyaad saalixiin la yidhahdo fi baabi ziyaarat alqubuur wadakarahu aydan wuxuu ku sheegay fi kitaabihi aladkaaru nawowiya kitaabkiisa aladkaaru nawowiya fi baabi ma yaquluhu zaa'ir lqubuur baabka waxa uu odhanayo qofka quburaha soo ziyaaranaya waa xashida boqol iyo kow iyo toddobaatanaad ee kitaabka aladkaaru nawowiya la yidhaha ayaad ka eegeysaa wa can caliyin bin abi aalib radia allahu tacaala canhu sayid calina waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigi ilaahi ayaa wuxuu aha sala allahu alayh wasalam kunaa waxaan nahay bu ihi annagu markii hore asxaabta haddaan nahay sayid cali baa odhanaya fi janaazatin fi baqiici lqarqar janaazo qabri ayaanu dul joognay qabrigaasoo ah baqiiculqarqad qubuuraha la yidhaahdo ee qubuuri asxaabta weeye nabigu u gudi jiray habeenkii alayh salatu wasalam fa ataanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa noo yimid buy fajalasa cala alqabri qabrigiibuu ag fadhiista nebigu wa jalasnaa xawlahu annaguna waanu hereera fadhiisanay nabiga alayh salaatu wasalaam ayaanu hereerihiisa fadhiisanay oo qabrigiiba saa u xilqeeyeen oo xilqabu fadhiisteen wa fii yadihi miksaratun nebiga gacantiisa waxaa ku jirtay buuhi baakoorad ama matoobi yankutu bihi uu dhulkasa ugu mudmudayey farafac ra'su nebigu madaxiisu kor u qaaday faqaala wuxuu yidhi markaa maa minkum min nafsin asxaabtii buu wacdiyey nebigu uu qabri gudul wacdiyey waxaana uga warramayaa umuuraha aakhiro maa minkum min nafsin ilaa waqad culima manzilahaa min aljannati wannaar naf idinka mid ihi ma jirto haddaad tihiin bani aadamka ilaa hadday jirto naf walba ilaahay wuu qadaray oo wuu og yahay meesha ay jannada tagelaysa iyo tanaarta gelaysa qaaluu waxay asxaabta yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow falima nacmalu afalaa natakil maxaan u camal falaynaa haddaa maanu iska tala saarano ilaahay maqaadirta noo qadaray maanu iskaga kalsoonaano oanu iska badayno camalka qaala nabigu wuxu uhi markaa sala allahu alayh wasalam icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah war camal fala qof walba ilaahay wuxuu u yasiraya oo u fududaynaya wixii loo abuuray qofkii shaydaannimo loo abuuray shaydaannimada si sahlan buu ugelaya oo bidcinimada iyo munaafiqnimada wuu ku dheeraynaya marka waa ufududaanaysa qofkii khayr loo abuuray iyo jannada waddada xaqa iyo sunnada nebigu qaadanaya calayhi salaatu wasalaam uma qara'a nebigu wuxuu qabriga ku dul akriyey rasuulullahi sala allahu alay wasalam isagoo asxaabtana ku wacdiyaya ehlu qubuurkana naxariis ugu dalbaya aayadaha qur-aanka ee soo socda laba aayadood oo ka mid a suuratu waduxa waleyn ka mid a faamaa man acdaa wattaqaa wasadaqa bilxusnaa fasanuyasirhu lilyusraa wamaa man bakila wastagnaa wakadaba bilxusnaa fasanuyasirhu lilcusraa fa amaa man qofkii buu ilahay yidhi acdaa wax bixiya aayadaha macnahoodii wey wattaqaa ee ilaahay ka baqa wasadaqa bilxusnaa ee rumeeya ashahaadada rumeeya fasanuyasiruhu waxaanu u yasiraynaa oonu u fududaynaynaa buu ilahay yidhi lilyusraa waddada xaqa ee yasiran ee jannada loo maro ayaan u fududaynaynaa wa amaa man bakila qofkii bakayla ee wax walba ku bakayla maalka keliya maa bakaylnimadu hadduu nabigu wuxu yidhi alayhi salaatu wasalaam abkalulbukalaa cid waxaa u bakaylsan man dukirtu cindahu qof aniga laygu og sheegayo falam yusalli calaya anigu salliin kaasima bakaylintu ku jira qofkii salliga nabiga ku bakaylan waa la mid waxaa kaloo ka mid a man bakila qofkii ku bakayla ee kaga bakayla biducaai walqira'ati ducada iyo qur'aan akriska kaga bakayla cala alqubuur dadka alqubuurka kaga bakayla kaas isna bakaylinta kamid ah ilahay marka muxuu yidhi fa amaa man bakila amaa man bakila qofkii bakayla ee xaqa ilahay ku bakayla lagu lahaa wastagnaa can sawaabihi ee ka kaaftooma ajirka ilahay siin lahaa yidha maba rabo wakadaba bilxusnaa ee shahaadadana beeniya ee waddada xaqaa beeniya fasanuyasiru isagana waxaanu u yasiraynaa oonu u fududaynaynaa lilcusraa waddadii cuslayd ee naarta loo mari jiray baanu qaatiinayna bu ilahay aadahaasu nabiga qabriga ku dul akriya alayhi salatu wasalaam halkaa marka waxaynu ka garanaynaa xadiidkan nebigu inuu dul fadhiistay qabri asxaabtiina dul fadhiisteen inuu ku wacdiyey inuu qur-aan ku dul akriyey allahu al arbacatu afartii imaam baa wariyey ee sheikh waxa weye alimaam albukhaari oo saxiixiisa ku wariyey war imaam muslim oo kitaabkiisa saxiixa ku wariyey war imaam abu daawud oo ku wariyey kitaabkiisa sunan war imaam tirmidi oo kitaabkiisa jaamic saxiix ku wariyey isna markaas nebigu alayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi taasna wa min dalika waxaa ka mid ah inay asxaabtu qubuuraha dul fadhiisan jireen oo ay ilaahay dambi dhaaf u weydiin jireen oo ay duco iyo qur-aan u akri jireen oo markaa arrintaasi arrin shaacday ay ahayd nabigu alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisiba maar u yahay an cabdillahi bin camr bin caas waxaa laga wariyey cabdillahi bin camr bin caas asxaabiga la yidhahdo radi allahu canhu annahu awsa wuu u dardaarmay markuu dhimanayay lisaxaabati asxaabtii u dardaarmay faqaala wuxuu yidhi idaa dafantumuunii markaad i aastaan asxaabtii ey wasawaytum calaya labna ood dhoobana igu sintaan eed i aastaan faaqiimuu xawla qabrii saacata qabrigayga ku dul nagaada buu yihi saacad ku dul nagaada saacaddaasoo waxay tahay marka saacadan caadiga maaha waa muddo un berigaa saacadi ma jirin qadru maa tunxaru jazuurun wayuqasamu laxmuha in laga qari karo neef geela oo hilibkeeda laga kala qarsan karo i dul jooga bui qabrigayga markaad i aastaan xataa astaanisa bikum ilaa aan idinka weheshanayo bu waa idin weheshanayaay bu halkaa wuxuu asxaabigu ka tusaalanaya dadka inuu lasoo noolanayo qofka markaba oo maqlayo dadka markaa la jooga oo garanayo waa calama aan ogaado markaa maadaa uraajica bihi rasuula rabbi rabbigay malaa'igta u soo dirayana waxaan ugu jawaabayo ilaa aan ka ogaanayo hayga tegina bu yidhi asxaabtiina fasacabu sidii bay yeeleen asxaabtiina rawahu muslim muslim baa wariyey kaana fi saxiixii buu ku wariyey wadakarahu waxaa sheegay alxaafidu nawowi fi kitaabihi aladkaar nawowiya ayuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha adkaar nawowiya xaashidii hore aan markale soo sheegnay boqol iyo kow iyo toddobaatan ee yuu ku sheegay waraawiya albayhaqiyu qaala nawowiyu sheekh nawowi waxa uu yidhi xaafidka weyn kitaabka xaashida bogga uu ku yidhi aan hadda soo sheegnay rawiya albayhaqiyu biisnaadin xasanin bayhaqina wuxuu sanad wanaagsan oo rag lagu kalsoon yahay ay wariyeen waxa uu nabiga ka wariyey wuxuu ka wariyey cabdillahi bin cumar wey cabdillahi bn cumarna nabiga uma ka maqlay alayh salatu wasalaam ana ibnu cumar cabdillahi bin cumar istaxaba waxa uu suneeyey oo yidhi waa sunne asxaabigu hadduu yidhaha waxaas waa sunnana nabigu ka maqlay alayh salatu wasalaam waxaan nabiga ka maqlin ma odhan karo asxaabigu waa sunne marka cabdillahi bin cumar wuxuu suneeyey buu yidhi oo asxaabta ka mid ahaa an yuqra'a cinda alqabri shayun min alqur'aan an yuqra'a cinda alqabri awala suurat albaqara wa khaatimataabi in lagu akriyo qabriga dushiisa suuratu albaqra aayadaha ugu horeeya ee fadliga badan iyo aayadaha ugu dambeeyo amna rasuulu ka bilaabmo oo nabigu fadliga gaarka u sheegay alayh isalaatu wasalaam rawahu bayhaqi bayhaqi baa kaana ka wariyey wa qaala shaafici imaamu shaaficina waxa uu yidhi fi kitaabihi alimla kitaabkiisa la yidhaha imla waxa uu ku yidhi إلى مشابيع ويستحب واحد سنة أبو أن يقرأ إن لقد الأخريو عند القبر قر- قبر أكتي شيء من القرآن قرآن إن لقد الأخريو وإن ختم القرآن هذا القرآن كله كله ميان كان أحسن كسي ولا أحسن وكسي ثم يسنته انظر واحد كفي رسالة حديثية إمام يضع أقواش لقوريين الأذكار النووية كتاب كان الأذكار النووي صحيفة 171 حشيدة بقول إيو كوي صدباتنات في باب ما يقوله زائر القبور بارك كور رمي وحا ورمي قفك قبورها زيارة وكوهم ليو انت عاوز الحديث والنبي يا صحابته لقوا لي عليه الصلاه والسلام waxay ka maqaad kacayaan qof walbo islaamna ay tusaalinayaan inay tahay sharci sunnadii nabiga alayhi salaatu wasalaam quburaha in wax loo soo akriyo oo qur-aan loo akriyo oo sadaqad loo bixiyo sadaqadii markaynu iyadana soo qaban waaye facan sacad bin abi waqas waxaa laga wariyey radi allahu canhu annahu qaala wuxuu ku yidhi lirasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi buu wuxuu ku yidhi sacad yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ina umii maatat hooyaday way dhimatay wy ufturitad waa ufturitad waa lagu soo keliye kelis bay ku dhimatay wy wa adunuhaa law takallamat tasadaqat waxaana u malaynayaa hadday hooyaday hadli lahayd oy dardaarmi lahayd inay sadaqaysan lahayd buuri wax sadaqad la bixi lahayd ayanfacuhaa shayun in tasadaqtu canha wax ma tarayaan haddaan maalkeeda wax uga bixiyo buuri oo ku sadaqaysto faqaala nabigu wuxu uhi nacam rawaahu waxaa wariyey asheykhaan bukhaari muslim baa wada wariyey وعن عائشة رضي الله عنها عائشة وحا لغا وري أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي كان يذبح عن خديجة صدقة في كل سنة إنه النبي خديجة